wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka hirshabelle mahad maxamed xasan ayaa magaalada beledweyne ka daafuray tobabar ku saabsan xeerka ciqaabta soomaaliyeedda tobabarkan oo socon doona muddo shan maalmood ayaa waxaa ka qayb galaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska garsoorayaal iyo xeerlayaal ka tirsan maxkamadaha degmooyinka gobolka hiiraana daafurka tobabarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ku-xigeenka xeerlaalayaha guud ee qaranka cabdicasiis xaaji maxamed xeerlaalayaha maxkamadda rayidka gobolka hiiraan maslax maxamed sheekh iyo xubno kale wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka hirshabelle mahad maxamed xasan ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaasha tobabarkan inay ka faa'iideystaanna
brogaraamkan ku saabsan xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo garsooryaashiinu maanta aa qaadanaysaan iyo xeeryaalayaasha waxaa idin saaran waajibaa idin saaran waxaa idin saaran mas-uuliyad culaysaa idin saaran oo weliba dadka oo dhan aysan hayn mas-uuliyadaha kalena ka khatar badan kana culays badan sababtuna waxay tahay ilaahay subxaanahu watacaala ka soko waxaa gacantiina ku jiro cadaaladii ummaddan xasiloonideena xasiloonideeda iyo badqabkeeda iyo nolosheeda dowrka muhiimkaa ka qaadan lahayd ayaa gacantiina ku jirto waxaa laydinka rabaa waan la soconaa muddadii badneeda waddankaanu burbursanaa xaaladda garsoorka iyo cadaaladda waddankaanu marxalado badan oo adag iska soo maray marxaladaha adag gaar ahaan gobolkan iyo statekan waxaa la rabaa inaa marxaladii adag ka saartaan oo ciddii ilaahay waafajiyey xilligoodii inay ka saareen aa noqotaan casharadan iyo daraasadana ay idin anfacaan bulshadana aada ugu adeegtaan si ilaahay subxaanahu watacaala raalli idinkaga noqdo bulshada cadaaladda iyo garsoorka u sameynaysaan aad ka dhigtaan mid maaratahay ilaahay ku raali gelisaan ee aadan dad ama shaksiyaad ama dad aan ku raaligelina raaligelinta ilaahay ayaa milyanis ka qiimo badan kana weyn in dad bini aadama la raaligeliyo oo waxa aan ansax ahayn lagu raaligeliyo taas waa idinkala dardaarmayaa badqabka iyo badbaadada ummaddan iyo waddankan iyo nolosha bulshada oo maaragtahay meesha ugu fiicneed timaado ayaa gacanta ku haysaan ilaahay ka sokow inaad mas-uuliyaddaas aadan dayacina aadan gaabinaha oo aada maaragtahay rakarooni badan aada samaysaan oo dowrkiini hadda la idinka filaayo ka badan aad la timaadaan bulshadan gaar ahaan hadda gobolkan aan joogno xaaladdiisa isaga warrami mayno innaga gobolka wada joogno isaga warrami mayno inta meediyaha nagala socota waddanka nagula sogona uga warrami mayno naftirkooda waxba kuma seegana marka xaalad adag ayaa la rabaa inaad ku shaqaysaan oo aad ku soo celisaan xaalada caadiga ku soo celisaan marka maxkamadihii insha allahu inay sida ugu dhaqsaha badan idiin howlgalaan oo aad fariisisaan oo aad xirfadiina iyo aqoontiina maaragtahay ilahi subxana wa tacaala idin siiyey aada maaragtahay shaqadan ku qabataan ugana soo baxdaan rajaynayna insha allah ilaahayna idinku ceebeyna ilahay baan idinkaga baryaynaa
gudoomiyaha maxkamadda degmada maxaase ee gobolka hiiraan sheekh maxamed xasan cismaan oo ka mid ah xubnaha ka qaybgalaya tobabarkan ayaa sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan annagana waxaan rajaynaynaa insha allahu oon filanaynaa na ku faraxsannahay tababarkaas maanta noo bilaabanayo wax badan ina ka faa'iidaynaan aaminsanna insha allahu afka maaragtay garsoorka gobolka hiiraan annaga oo maaragtay ku hadlaayo intaasaan soo jeedinaynaa kusoo dhowaada magaalada beledweyne tobabarada nuucan oo kale ayaa looga gun leeyahay sidii xeerlaalayaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha faham badan looga siin lahaa xeerarkaas si bulshada ay ugu adeegaan si cadaalada